إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegaystayaal ku soo dhowaada warka idaacadda islaamiga ah alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah banaanbax rabshada wata oo looga soo horjeeda maamulka somalilan ayaa maanta waxa uu ka bilowday magaalada boorame ee gobolka owdal dowladda federaalka ah ayaa waxa ay sheegtay in ay wejigabax kala kulantay safarro tuugsi ah oo ay wadammada caalamka qaarkood ku martay weerar duqayn loo adeegsaday ayaa lagu qaaday fariisan askarta dowladda federaalka ku leeyihiin degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa weeraro waxay ku qaadeen fariisimo ciidamada kenya ay ku leeyihiin gobolka jubbada hoose dowlad diinaha oo muddo shan maalin ah socotay ayaa waxaa loo soo gabagabeeyey mootaleyda ku dhaqan degmada jamaame ee wilaayada jubbooyinka xarun cusub oo lagu bara doono cunto karinta islamarkaana leh goob hablaha lagu qurxiyo ayaa laga furay deegaanka kunyo barrow ee wilaayada shabeellaha hoose wilaayada islaamiga ee baay ayaa degmooyin iyo deegaano hoos yimaada wilaayadaas waxa ay ka bilowday olole nadaafadeed oo kor loogu qaadayo caafimaadka bulshada dibadbax iyo kulan looga soo horjeedo askari ugandha uur ku jirta loogala soo baxay oo meydkiisa muqdisho la keenay ayaa ka dhacay magaalada xudur ee gobolka bakool beesha xawaadle ayaa waxay ka jawaabtay warkii guddoomiyaha gobolka hiiraan cali jayte cusmaan ee ahaa in uu dhacayo gaadiidka iyo raashinka ku wajahan deegaanno ay degaan jufooyin beesha ka dhashay oo ka baxay dagaalka argagixiso la dirirka loogu yeero in ka badan toddobaatan qoys ayaa waxay ka faa'iidaysteen raashin qaybin wilaayadda islaamiga ah ee godo ay ka samaysay deegaanno hoostaga wilaayada inta waa qodobadii warka u waaweynaa dhegaystayaal haatan u diyaar garooba warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن banaanbax rabshada wata oo looga soo horjeeda maamulka somalilan ayaa maanta waxa uu ka bilowday magaalada boorame ee gobolka owdal cabdisamad cabdulaahi ayaa warkan faahfaahinaya
wararka ka imaanaya magaalada boorame ee gobolka owdal ayaa tilmaamaya in magaaladaasi maanta gelgeleen banaanbaxyo culus kuwaasi oo ay dhigayaan dadweynaha magaalada boqolaal dadweyne ah ayaa isugu soo baxay waddooyinka iyagoona gubaya taayaro halka ay sidoo kale istaajiyeen dhaqdhaqaaqii iyo socodkii ka jiray magaalada bannaanbaxa wuxuu la xidhiiraa kiis dil ah oo ka dhacay deegaanka lowya cadde waxaana uu yimid ka gadaal markii askari ka tirsan ciidamada maamulka somalilan uu dilay sargaal ka tirsanaa ciidamada badda ee maamulka somalilan kaasi oo lagu magacaabi jiray maxamed caynuunanshe dhowaan maamulka somalilan askarigii dilka u geystay taliyihiisa waxay ku xukumeen dil balse dadweynaha ayaa ka cabsi qaba in la sii daayo iyagoona sheegay inaysan dibadbaxyada jooji doonin ilaa ninkan laga toogto rasaas noolnool ayay ciidamada maamulka somalilan waxay u adeegsaday dadka dibadbaxa dhigayey iyadoona muuqaalo laga soo duubay lagu arkayay dad ay xabaddu si toos ah ugu dhacayso wuxuu banaanbaxan imaanayaa iyadoo qaybo badan oo ka mid ah gobolladii uu ka talin jiray maamulka somalilan ay faraha ka baxayaan maamulkan ayaana muddooyinkii dambe wuxuu la kulmayey dibadbaxyo iyo sidoo kale weeraro toos ah oo isaga lagaga soo horjeedo
dowladda federaalka ah ayaa waxa ay sheegtay in ay wejigabax kala kulantay safarro tuugsi ah oo ay waddamada caalamka qaarkood ku martay mahad cubeyd ayaa warkan faahfaahinaya ayadoo la soo warinayo in musuq maasuq baahsan uu ka dhex jiro dowladda federaalka ayaa waxaa haddana dhanka kale sare u sii kacaya dhaqaale xumida haysata dowladda federaalka taasoo haatan maraysa inay bixin weysay mushaarka shaqaalaheeda ninka lagu magacaabo faarax oo ah wasiirka waxbarashada dowladda federaalka ayaa shaaciyey arrin ay la yaabeen xataa dadkii uu tuugsiga u aaday wuxuu tilmaamay in safarro uu ku baadigoobayay mushaarka mucallimiin ay dhowaan qoratay dowladda federaalka oo uu ku tegay waddamo kala duwan oo caalamka ah loo arkay in uu yahay nin waalan oo kale kadib markii uu sheegay inay u baahan yihiin lacago ay siiyaan mucallimiinta iyaga u shaqaysa waxaan intaan imtixaanka dadka laga qaaday meelo badan maray oo adduunka ah deeq hana la siiyo oo maxaa ku samaynaysaa macallinka ilmahanaga wax noo baro qof mushaar noo siiyaa rabna marka ilmahaada cidda wax kuu baraysa miyaa rabtaa mushaarkeeda inaad tuugsato oo meel kale lagaaga keeno qof waalan camal aan u ekaadeen hay-ad hiblaahiya iyo meel hiblaahiya iyo kan iyo waxaas wax suuragala maha kanina waa wasiirka caafimaadka dowladda federaalka wuxuu sheegayaa in muddo siddeed bilood ah wax mushaar ah loo la-yahay qaar ka mid ah shaqaalaha dowladda federaalka gaar ahaan kuwa wasaaradda caafimaadka ee ka howlgala labada isbitaal ee kale ah banaadir iyo martiini wuxuu tilmaamay in ay ku tirsanaayeen hay-ado shisheeye oo bixin jiray dhaqaalahaas maqan islamarkaana ay haatan ka goosteen waxyaabaha aan orodka ugu jirno ee aan rabno inaan raadino waxaa ka mid ah serviceka dadka bixiyo maanta bayroolka dadka dowladda ku jiro mushaarka ka qaata waxaan u malaynayaa kuma jiraan dadka serviceka bixiya ama caafimaadka bixiya ama waxbarashada bixiyo waxaan isbitaalada aan gacanta soo galay waxaa culeys badan uu ka jiraa caafimaadkeenna oo dhan wuxuu ku socdaa donor dependent deeqbixiyaasha ayaan ku tiirsannahay brogramis ay hay-ada keenaan nagula saaciday markuu istaagana shaqaalihii waa mushaar la-aan ma sii wadi karaan shaqadii marka qaarkood baa hadda istaaladii banaadir iyo martini maaragtay lix bilood sideed bilood mushaar aanan qaadanin oo brograamiskii oo saacidayay ay ka istaageen dowladda federaalku ma ahan mid awoodda inay bixiso mushaarka shaqaalaha u shaqeeya iska daa inay hirgeliso mashaariicay iyada dhexdeedu wax ku qabsanayso sida dhismo iyo wax la mid ah weerar duqayn loo adeegsaday ayaa lagu qaaday filisin askarta dowladda federaalka ku leeyihiin degmada ceeldheer ee gobolka galguduud warka iyo warar kaleba waxaa inoo haya haashim cabdinaasir ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgalla ka fuliyey goobo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka iyo sidoo kale fariisamayaal ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeye haddii aynu ka hormarno dhanka gobolka galguduud rag ka tirsan guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala tiro madaafiica ku garaacay xere ciidamada dowladda federaalk oo ay kaga sugnaayeen degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud halkaas oo ciidamadan dhowaan la geeyey sida ay wararku sheegayaan madaafiicda ayaa ku hoobatay xerada ay ciidamadan ku sugnaayeen welina faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha gaaray inta uu leegyahay ma ahan markii ugu horreysay oo ciidamada ay la kulmaan weerar madaafiic ah oo kaga yimaada dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab dhanka jubbooyinkana ciidamo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala dagaallo ku qaaday saldhigyo ciidamada kenya ay kaga sugnaayeen gobolka jubbada hoose rag hubaysan oo ka tirsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal toosa ku qaaday xere ciidamada kenya ay ka samaysteen deegaanka hoosingow ee gobolka jubbada hoose halkaas oo laga maqlayay dhawaqa rasaasta isla jubbooyinka ciidamada mujaahidiintu waxay xala dagaal culus ku qaadeen xere sidaasoo kale ciidamada kenya ay ka samaysteen deegaanka taabto ee isla gobolka jubbada hoose hameen hore ayay ahayd markii weerar lagu qaaday sidan oo kale ciidamada kenya ee ku sugan deegaanka taabto howlgallada ka dhanka ah ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ah islamarkaana ay fulinayaan qaybaha kala duwan ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sii kordhaya shalay ayay ahayd markii ciidamo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay dagaal culus ku qaadeen ciidamada xabashida ethoobiya ee ku sugan degmada diinsoor ee gobolka baay dowladdiinaha oo socotay muddo shan maalmood ah ayaa waxaa loo soo gebagabeeyey mootaleyda ku dhaqan degmada jamaame ee wilaayada jubbooyinka maxamed ciise ayaa warkan faahfaahinaya maamulka islaamiga ah degmada jamaame ee wilaayada jubbooyinka iyo maktabka dacwada ayaa dowla diini ah u qabtay muutaaleyda ku dhaqan degmada jamaame waxay socotay dowladan muddo shan maalmood ah waxayna ku qaateen duruus kala duwan oo muhiim ah toddobaatan iyo shan qof ayaa sidii loogu talagalay uga faa'iidaystay dowladan diiniga ah taasoo ay ku qaateen casharo kala duwan qaar ka mid ah muutaaleydii ka faa'iidaystay dowladda ayaa warbaahinta alfurqaan kaga waramay waxyaabihii ay barteen magacayga cali cabdiraxmaan iftiin waxaan joogaa degmada jamaame waxaa hadda loo soo xiray doori waxaan ka mid ahay shaqadiina ay tahay mooto labaluwaley ah dowrada magaceeda waxaa lahaa cabdilaahi ibn abi zubayr shacaarteedna u yahay kuqunuhu maca saadiqiina dowrada waxaan ku qaadanay fadlulcilmi cilmiga fadliga uu leeyahay iyo maraatibuddiin iyo waxaan kale aan ku qaadanay iyo addaruusu muhima iyo waxaan kale aan ku qaadanay taqwa allah casa wajal waxaa noo qabtay maktabka dacwada islaamiga inuu ilaahay subxaana watacaala ka abaalmariyo oo ajir ka siiyo oo ka sabaabiyo ayaan ugu duceynaynaa sidoo kale qaar kale oo ka mid ah muutaaleyda oo qaatay dowladda ayaa dhankooda ka hadlay inta ay dowladda socotay iyo casharada ay ku qaateen magacayga waa abuumulla oo jooga degmada jamaame maanta dooro ayaa halkan ka jirtay waxaana ka mid ahay mootaleyda degmada jamaame dooro ayaa naloo qabtay waxaana noo qabtay doorada maktabka dacwada ee walaayada degmada jamaame doorada magaceeda waa cabdulaahi ibnu suweyr shacaarkeedana waxaa weeyaan wakunuu maca asaadiqiin doorada muddo shan maalmood ayay noo socotay maasha allah doorada waxyaaba kala duwan baan ku qalqaadanay waxaa ka mid ah cashirada aan ku qaadanay waxaa ugu horeeya dowlada aan ku qaadan taqwallaahi casa wajalla adduruusu muhima fadlulcilmi maraatib diini maasha allah macalimiinta waxaa ugu doonana inuu ilaahay miisaankooda xasanaad u saaro annagana kuwii kuwaana qaatay inuu ilaahay naga dhigo dowladana in badan waan jecelnahay inuu noo soo celceliyo mar weliba wayna ku mahadsan yihiin maktabka dacwada ee degmada jamaame magaciga waxaa la yidhaahdaa abuukar cali cabde waxaan ka mid ahay bajaajleyda ku nool degmada jamaame waxaa halkaa nool kasoo xiray dooro magaceeda la yidhaahdo cabdulahi ibnu zubeer shacaarkeedu inuu yahay oo kuuluhu maca asaadiqiin duruusta aan halkaan ku qaadanay waxay kaliyihiin duruusulmuhima fadlulcilmi iyo taqwallaahi casa wajal iyo maraatibuddiin dowlada shan maalmood ay socotay halkan waxaan ka taabanayaa waxyaabahaan ku qaadan waxaa ka mid ah bayaan arkaanulislaami arkaanulislaam bayaanteeda qamsata shan waaye wa awaluha waxaa u horeeya wacdamaha waxaa weyn shahaadatu an laa ilaaha ila allah shahaadatu waxaan qirayaa an laa ilaha xaqnim lagu caabudo inaysan jirin ila allah lamaane wa anna muxamedan nabi muxamedna rasuulullaahi rasuulkiisa inuu yahay bisharxi macaniyatiha macnaheeda maca bayaani shuruudi laa ilaaha ila allah shuruudu laa ilaha ila allah macnaheeda wa macnaha waxaa weyn laa ilaaha ila allah laa ilaaha nafyan waxay diyeysaa jamiica maa yacbudu min duuni illah ila allah waxay sugaysaa muthbatan alcibaadatu lilaahi waxdah laa shariik shirku musugnaani lahu alle waxaan cusnaynaa mar walba inaan soo celiyo marka wax badan ayaan ku fahanay maktabka dacwada degmada jamaame waxaan ku codsanaynaa mar walba inay soo celiyaan dowlaadka la siinayo bulshada ku dhaqan degmada jamaame ayaa ahayn midii ugu horreysay oo ay qaataan maamulka degmada jamaame ayaana juhdi ku bixinaya sidii ay bulshadaas waxbarashada ugu horumari lahaayeen xarun cusub oo lagu baro doono cunto karinta islamarkaana leh goob hablaha lagu qurxiyo ayaa waxaa laga furay deegaanka kuunyo barrow ee walaayada shabeellaha hoose mahad cubeyd cali ayaa warkan faahfaahinaya deegaanka kunyo barrow oo ku tallaabsanaya horumaro kala duwan ayaa dhowaan waxaa laga furay xarun qaban doonta howlo kala duwan xaruntan oo lagu magacaabo hibaaq una gaar ah dumarka ayaa mar aan booqanay waxaan maamulkeeda wax ka weydiinay howlaha ay qaban doonto
xaruntu waxay qabataa biidnillaah waxaa loogu talagalay maxaanku wada qeyb cunto karina oo la rabo haweenka muslimaadka in cuntada lagu baro cunto karinta lagu baro iyo qeyb qurxina oo la rabo hablaha muslimaadka ah in markaas lagu diyaariyo ciddii markaas sida foomeyntii timaha oo kale insha allahu labada qaybood ayay ka kooban tahay wuxuu ugu horeyn maamulku inooga warramay qeybta cunto karinta habka cunto karinta loo baran doono iyo cunooyinka ardayda la barayo haa fasalla loo qaadanayaa oo fasal bay leedahay hal fasal bay ka kooban tahay biidnillah cuntadana waxaa la karinaya maxaan ku dhahda waxaa la rabaa insha allahu wixii macnaha cunto karinta qaybahooda oo dhan in la sameeyo biidnillaah ilaahay ma subxana watacala dee shay kastaba kooban laakiin in qaybaheedao dhan la kariyo waxa sida oo kale cuntada dalka oo kale in maxaan ku dhahdaa wixii maxaan ku dhahdaa wax laga tuso cuntadeena caadiga oo kale oo maxaan ku dhahdaa aynu karsano in macnaha habeenteeda iyadoo haweenku mar walba cuntada ay iska karsadaan oo markaas ay sharaf iyo mahadba ku leeyihiin haddana in habkeedii iyo nidaamkeedii qaybaha la kala tuso insha allahu tacaala oo loogu dadaalo gabdhaha muslimaadka ah si ay markaas xirfad ugu yeelan lahaayeen wixii ka dhiman wixii ay yaqaaneenna waabay yaqaaniin sidoo kale waxay faahfaahin ka bixisay haweeneydan maamusho xarunta muddada cunto karinta looga qalinjibinayo iyo tirada ardayda loo baahan yahay
fasalka horta wuxuu ka koobnaanaya idamka ilaahay soddon ruux ayuu ka koobnaanaya biidni illah tacaala maxaan ku dhahdaa cunto karinta horta runtii markaa la rabo in cunto karin toos loo qaato oo si fiican loo qaato oo aan laga xiisoonayno arday aan xiisoonan ay qaadanayso si arday caadi usoo macaana isu soo taagtay ay qaadanayso hal sanno way qaadanaysaa laakiin macnaha waxaa iska jira duruufo iyo daran kale iska jiro taa aawadeed annaga waxaan rabnaa haddii ilaahay qadaro laba bilood in loogu soo koobo halkii galaasba laba bilood uu ku baxo oo dafacadaas laba bilood ku baxdo waxaa kaloon wax ka weydiinay qeybta qurxinta haweenka iyo howlaha ay qabato waxaa lagu qabanaya waxaa weeyaan qaybihiisa kala duwan qaybo kala duwan buu leeyahay qayb waa cilaansaar qayb waxa weeyaan qurxintii jirhkii oo kale loo tegayo oo ama tinkii ha ahaato ama jirhka kale ha ahaato maxaanku waxyaabahaasoo kale sida foomayntii timaha maxaanku dhaqitaankii wejiga dhaqitaankii lugaha macnaha oo qalabkeedu u yaalo maxaanku ada jirhkii oo dhan oo maaragtay xamaamkii jirhka lagu kululayn jiray oo kale oo qalabkeedu uu yaalo oo qofka la wada gelinayo maxaanku waxyaabahaasoo dhan tinka oo maaragtay dumarka ama hablaha yaryar loogu hagaajinayo oo loogu dabayo oo kale macnaha way badan yihiin quruxdu ugu dambeyntii waxaan weydiinay su-aashan soo socotaa waa tahay marka halkaa ay marayso ee dadku markay maqlaan meel laysku qurxiyo ee waxaa hadda aada dalka ugu soo batay meelo badan oo ee dadka lee waa lagu qurxiyaa ee haddana jirkooda lagu bedelayo lagu caddaynayo waxyaabo kaloo jirka dhibaatooyin u geysanayo meeshan maxay gaar la tahay oo ay xarumahaas uga bedelan tahay ma tahay xarun lagu ilaalinayo dhaqankii shareecada islaamka iyo diintii waxay ay banaysay oo keliya meel laga helayo ma tahay mise waxyaabo kaloo dheeraadaha jiro
alxamdulilah waa su-aal aada iyo aada u fiican weliba waxaan kuleeyahay jazaak allah khayran jazaa waa su-aal u baahnayd baraarujin u baahan macnaha waad aragtaa imika inta xaruntayda taallo shay xaaraan ahoo ama jirka qofka takyiir ku bedelayso ka dhigayso maku jiro wax qalab badan baa maqan waanaanu iska reebnay cidyaa la gashtaa baa layidhi timaa lasoo hordhistaa wax waxba wixii oo dhan waa ka reebnay annaga waxaan ka soo qaadanay inta bili-aadanka anfacaysa annagana aan ilaahay subxana watacaala waxba noogu maaragtay noogu qabanaynin iyagana jirkooda aan waxba yeelaynin ta kale oo ah wax dumarku isku caddeeyaan asliyan maba noo taalo mana keenayno waxa weye waxaa dumarka waxa caddeeya waxa inaga agteena yeeloo la cunaaba caddeeya dumarka inta inagu sida malabka iyo xabad sawdada iyo maba maxaan ku dhahda haddii uu qofku marsado isagaaba caddaanaya carab u ekaanaya hadduu carab u baahan yahay caddaan dabiici oo jirkiisiina ku yaallo aakhirana aan waxba la weydiinayn qofkii maryana aan wax la weydiinayn iyadana waxba ka bedelayn haddii iska daysana hadhow talo jirkeeda waxba aanu noqonayn xarunta hibaaqa ayaa ku biiraysa xarumo kala duwan oo iskugu jira ganacsi iyo waxbarasho kuwaasoo dhowaan laga hirgeliyey magaalada kunyo barow wilaayadda islaamiga ah ee baay ayaa degmooyin iyo deegaano hoos yimaada wilaayada ka bilowday olole nadaafadeed oo kor loogu qaadayo caafimaadka bulshada maxamed daahir ayaa warkan faahfaahinaya qiimaha caafimaadku uu leeyahay ma ahan mid la soo koobi karo si guudna diinteenna way ka hadashay muhiimadda caafimaadka iyo nadaafadda iyadoo laga duulayo arrimahaasi ayay wilaayada baay waxa ay bilowday olole kor loogu qaadayo caafimaadka bulshada kaas oo si rasmi ah kaga bilowday degmada bulafulay siddeed koox ayaa ka qaybgelaya ololahan kuwaas oo ku wareegaya xaafadaha bulafulay kadibna waxaa loo sii gudbi doonaa qeybaha kale ee wilaayada ololahan ayaa xooggiisa ku aadan oo lagula dagaalamaya kaneecada iyo cayayaanka kale mid ka mid ah howlwadeennada ololahan ayaa ka hadlay sababta ay xoogga u saarayaan inay la dagaalamaan kaneecada kaneecadu sida la og yahay waxay qaybisaa cudurka la yidhaahdo malaria cudurkaas ayay qaybisaa cudurkana waa la iska garanayaa ee macruuf waaye qof walba wax unbuu ka garanayaa dhibaato badanna ku hayo dunida edal cudurkaas malaria ayaa la yidhaahdaa waxaana sababo jermis la yidhaahdo balasmodium oo ka tirsanna baxda barasaytka qeybtiisa dhiig gasho oo la yidhaahdo brotozoa ayaa sababo laakiin malaarida waxay ka tahay kaneecadu qeybye ayay ka tahay jermiskaas balasmodiumka la yidhaahdo waa afar qaybood ayuu u kala baxayaa qaybta koowaad waxaa la yidhaahdaa qaybta magaca malaria qaadatay waaye waxaa la yidhahdaa balasmodium malaria la yidhaahdaa qaybta kale waxaa la yidhaahdaa balasmodium ovale qayb la yidhaahdaa jirto qayb la yidhaahdo balasmodium b vacis la yidhaahdaa jirto qayb la yidhaahdo balasmodium b f tan aan dhahno waaye balasmodium falcibro taasaana ugu halis badan laakiin magaca waxa isku qaatay kan la yidhaahdo balasmodium malaria ayaa isku haysto bahashaana la yidhaahdo kaneecada sababta aan ula dagaalayno waa meesha keli ah oo cudurkaas ka faafa waaye kaneecada oo dhanna ma ahee sida la sheegayo waa kaneecada nooca dhidig oo anopheles loo yaqaano taas waaye tanna ugu dhibka badan oo sunta wado waxa uu ka sii hadlay goobaha sida gaarka ah ay kula dagaalamayaan oo ay ku beegsanayaan kaneecada taargetkeena waxa weeye meelaha ay degan tahay ama hooyiga u ah ama ay ka dhalato kaneecada meelahaasna waxaa ugu daran meelaha biyaha ay fadhiistaan oo biyaha ay ku daaxaan meelaha qashanka uu ku badan yahay cawska iyo geedaha waaweynoo qashanka badan meelaha ay ku yaalaan iyo boosaneerada guryaha boosaneerooyinka ayaa uga daran meesha hadda kaneecada hoygeeda uu yahay oo degan tahay meeshaas ayaa uga badan marka in meelahaas si gooniya loo taargeedsado maca daalika ayagoo aan laga tagaynin guryaha iyo xaafadihii iyo meel kasto oo maxaan ku yidhaahdaa oo bahasha loo malaynaya ama joogtaba aan hadda waxba laga tagaynin waa focuskeena ugu weyn waxa weeye meelaha ukumaha ay dhigato ay ku badan tahay ay hergesho ay ku hooyato meelahaas ayaa taargetkeena ugu weyn ah waaliga wilaayada islaamiga ah ee baay sheekh xamse abujacfar ayaa ka hadlay mashruucan wilaayada ay kula dagaalamayso kaneecada iyo xasharaadka kale ee dhibaatada ku haya bulshada مشروعكم ولايده oo ee ma ila raayusa muharabatu albacuuda wal xasharaat almu'diya la dagaalanka ololaha la dagaalanka kaneecada iyo cayayaanka kale dadka dhabow oo xayawaanaadka dhabow oo beero dhabow inala la dagaalama oo umatuluku een wacyi geliyo walaagi tabareena la dagaalama baabi'intiisa iyo qaxintiisa walinaga tooba waa mashruuc walaayada insha allahu tacaala tijaabidii bilaawasa ilaahay may ku rajeena ni ni guulay hoobanti ka guulaysanoona insha allahu tacaala iyo oo muslimiinta iyo walaayada ka nool so- guud una kaalmaysadaan may fadaan anisa guudba walaayada la kabaahi haddii magaalo ata haddii baadiye ata haddii beero ata haddii xoolo ata barnaamijkaaseen insha allahu tacaala isingda kolley ma in atiina majamacadan hata inta fadheeda ee waa majamacada laka ta'siisay ama an ka horreyti bilaawowka iyo dardaragelinta barnaamijka muxaarabatu albacuuda
wilaayaadka islaamiga ah ayaa si hagar la'aan ah ugu khidmeeya bulshada ku dhaqan goobaha laga hirgeliyey shareecada islaamka ee mas-uulka ay ka yihiin gobolka bayna si gaar ah meelaha mujaahidiinta ay kaga sugan yihiin waxaa ka socda mashaariic kala duwan oo faa'iido u leh bulshada dibadbaxyo kulan looga soo horjeedo askari ugandha uur ku jirta loogala soo baxay oo meydkiisa muqdisho la keenay ayaa ka dhacay magaalada xudur ee gobolka bokool saacada kadib markii idaacaddan islaamiga alfurqaan ay baahisay sawirada iyo dukumentiyada maxamed xasan maxamed nuur oo ka tirsanaa askarta dowladda federaalka ah ka oo dalka ugandha tababar loogu qaaday muqdishona lagu soo celiyey asigoo meyd ah uur ku jirtana lagala baxay ayaa magaalada xudur ee uu ka soo jeedo waxaa ka bilowday dibadbax arrintaa looga soo horjeedo dadka dibadbaxaya ayaa waxay ahaayeen kuwa taabacsan maamulka iyo ciidamada etoobiya ee halkaa ku sugan dibadbaxa ayaa ah mid rabshado wata oo dhagxaan la tuurayo islamarkaasina taayaro ayaa lagu gubay wadooyinka magaalada xudur dhibaatada dhiiriya eedan kuhugna ariigikaan laga horreeya eedan kuhugna ulumafadaana askartaan wala ruuriye meelaka shabaw mooshiini halinko annaga dhaw malle walaa dhalinyaraha noogaa kasaan madaxweynihin gordan qof una gordanoon lahayn may fadaane askartiidana nooaruuri tababara nangaada inti leera wallaha nagaw walla gaadawmay wallaha nagaw durun lahayn unugoodana inti faacana dalkaana goodoongay qofna difaacun lahay walaagi tababara nangaadaan dinanaaraatana beerana kulbay galila kulbay ilay qadku goragahay oona fadaana meeeqas walaynu
qalqal ayaa soo wajahay ciidamada etoobiya iyo maamulka koonfur galbeed ee degmada xudur markii mudaharaadka uu bilowday hata geeka mudaharaadka mayku dhiyay mayl erays onogaas xabadka dhida soonka dhaawamay isbitaalka yaal mayl era emergency hataa magaalada walmaanku gobodu kor xamarhan qaadoo leedhay diyaarin weydiyahayn gudoomiyaha degmada xudur waxa uu sheegayaa in ay ka baqayaan in qoryo kale ay ka faa'iidaystaan mudaharaadka wuxuu intaa ku daray in xarakada shabaabulmujaahidiin ay go'doomisay magaalada xudur islamarkaana haddii etoobiyaanku ka tago meel ay u ciirsadaan aan la arkin sida aawadeedna loo baahan yahay in la isdejiyo meelun hatunku tabaan male unib oo ka jaran meelun u moodu korna male nawayn ilaaliyahay nimankaatan ilaaliyan ho barey bahanan eran meelun un bahana male antaasi un oo hata o odan ka jarna may fado meel erays magaaladii gudaandii hata wal oo meel erays meel kalla ka suubi anti hat magaaladii languba oo meel erays lanshiidoy oo meel erays dad wallankweel masaasi mahabon odayaasha deegaanku waxa ay qabaan su'aalo badan oo cid ka jawaabaysa aan la arkin kuwa oo la xiriira ninka askariga ahaa ee uur ku jirta lagala baxay waxayna aaminsan yihiin in askar kale oo xudur ka soo jeeda oo ayagana ugaandha loo qaaday aanay nabad qabin amaba noolayn kow dadkantaad soomaaliya inti lagu qaadi ahaayeen qaaruma kala linjeey uganda ina maaragna iyo maylinjeyna naaray imaaraadka iyo tababar yonay maaragna baraangana naari hoob walalaha baraayda dambagana gali wali aragnay wali lakulugnay wali sawirsi aragnay wali miijay aragnay lamaloolada ku tariigan oo maaragna loorhaan lantoli huudhayjaan lantoli dabadii madagi afgadhajo tolan qalabkii gwanadanka jarna keliidanka jarna beerkanka jarna aglaanlaaniskurori yadhan insaani ilaa dhuunta dhuunta tawayla baanne sida muuqata dhallinyarada dowladda federaalka ay askar ahaan u qoranayso ayaa laga beec mushtaraya xubnahooda muhiimka ee uurku jirta waxaana suuragal ah in xubno dowladda federaalka ka tirsan arrinta ay ku lug leeyihiin waxaa sidoo kale dhici karta in shisheeyaha loo gacangeliyey dhallinyarada ee la yidhi tababara ay iskood u go'aansadeen in ay xubnaha muhiimka dhallinyarada kala baxaan beerka kelyaha iyo wadnaha ayaa lagu kala iibsadaa lacaga aad u badan waxaana lagu tallaalaa dadka uurku jirtooda qaarkood ay shaqay weysay beesha xawaalle ayaa waxay ka jawaabtay warkii guddoomiyaha gobolka hiiraan cali jayte cusmaan ee ahaa in uu dhacayo gaadiidka iyo raashinka ku wajahan deegaanada ay degaan jufooyin beesha ka dhashay kuwa oo ka baxay dagaalka argixisala dirirka loogu yeero maxamed amiin ayaa warkan faahfaahinaya waxgaradka beesha xawaadle ayaa wax laga xumaado iyo mooryaannimo ku tilmaamay war ka soo yeeray guddoomiyaha gobolka hiiraan ugu magacaaban maamulka hirshabeelle cali jeyte cismaan nabadoon axmed cismaan cabdi axmed goolis oo ka mid ah odayaasha beesha xawaadle ayaa sheegay in cali jeyte weligiiba uu burcad iyo isbaariiste ahaa iminkana uu doonayo in isbaarooyinka u yaalla uu sii badiyo kadib markii uu ka daciifay qandaraaska la dagaalanka shareecada islaamka ee uu soo qaatay waxa uu sheegay in cali jeyte uu beesha kala qaybinayo uu qolana hantideeda doonayo in uu dhaco isaga oo qolada kale magaceeda huban arrimahaana iyo waxa uu la yimidna aanay ahayn wax beesha dhaqan u ah ninkaa calijeete la yidhaahdo ninkaas asalkiisa hore koob iyo sagaashankii iyo maanta intii udhexaysa isbaaraa u tiilay waa dadka kusoo caanbaxay isbaarada haddana isbaaradiyuu doonayaa inuu dhigto asagoo u raadinaya marmarsiyo ama magacuu ku dhigtay isbaaradii ilaa shaqadiisii hore ayuu rabaa inuu soo celiyo ilaa koob iyo sagaashankii ayuu waday kadibna wuxuu ku darsaday gaalada inuu amerikaan iyo etoobiyaan uu qandaraas ka soo qaato isbaarada ku darsado haddana wuxuu doonayaa inuu isbaaradii soo ceshto xoolaha dhinaca gaaladii ayaa ka daciiftay isbaaradiisii inuu dhigto uu doonayaa xoolaha dadkaana uu xalaashido reelaha dadka muslimiintaana ahna uu xoolahooda xalaashado uu doonayaa isagoo hugan magaca qabiil beeshuna dhaqan uma laha in ayaga dhexdooda uu yidhaahdo beesha meeshaas degta ama deegaanadaas degta koob uma tegi karo waxna uma tegi karaan waxna ma loo gey karo waxna ma cuni karaan waxna ma tabci karaan beerna ma tabci karaan inuu yidhaahdo beel hebelna ha la mara xaggeeda meengelyo siyaasadeed ha la goobto dhinaca ha la aado inuu yidhaahdo wax beeshu dhaqan u leedahay maqasho weligeedna ma aha laakiin ninka isbaariistaha oo qabaa'ilowga hogaamiye kooxeedka ah ee dhaqankiisu waxa waaye inuu xuub ama dahaar ama god uu gala ka dhigto qabiilka axmed cismaan cabdi waxa uu intaasi ku daray in guddoomiyaha gobolka hiiraan uu isku dayayo in uu boobo hantida intii ka baxday duulaankii lagu soo qaaday ku dhaqanka shareecada islaamka wuxuuna intaasi ku daray in qorshihiisa guracna aanay u dhaqangelayn qabiilkii weynaa oo shalay uu gaadiidka saaray dagaalka baabuurkan qaraabka ahoo dagaalka uu shalay dadka saaray isagoo kaalmaysanaya gaalo iyo diyaarado iyo amerikaan kaalmaysanaya dadka xoog ku saaray gaarigan indhahala oo fariinka lahayn oon miraayadaha lahayn oon mareeg lahayn oo marsho lahayn oo haadayo buundooyinka ka dhacaya oo jahanabo u socdo dadka xoog ku saaray asagoo gaalada ka u kaalmaysanaya oo ciddii diidda xabsi ku tuuraya oo dilaya ayuu reerka wada saaray ilaahay mahadis qofkii fahmay ee ka degay oo yidhaa gaarigaaga jahanabo u socdo waan ka booday ee qafaalka ahaa qafaalka ku saarnay waan ka degay ciddii tiraa maanta waxaan u aqoonsanayaa al-shabaab inay tahay ayuu yidhi marka taasina mid u soconaysa maha beeshuna dhaqan uma laha dadkana dad la cadaabiye la qasbi kara ma waa dad xora beeshuna in beelna la yidhaahdo ha la dhex maro beelna waa xiran tahay la yidhaahdo wax reer ka soo dhex maray ma aha cid ka yeeli doontaa maji kuwa hala dhex mara uu leeyahan ka yeeli doonin insha allahu marka ninku waa nin noocaasa jufooyin badan oo ka tirsan beesha xawaadle ayaa horey heshiis nabadgelyo ka dambeysay oo la galay xarakada mujaahidiinta al-shabaab halka jufooyin kalena aanay iminka wax duulaan ah ku howlaneen taasi ayaana xanuujisay siyaasiyiinta shisheeyaha dhaqaalaha uga soo qaatay inay horiyaan colaadda shareecala dirirka ah kuwaasi oo uu ka mid yahay guddoomiyaha gobolka hiiraan ee hadda carada awgeed hoyaad iyo harsiimoba ka tegey in ka badan toddoba boqol oo qoys ayaa waxay ka faa'iidaysteen raashin qaybin wilaayadda islaamiga ah ee gado ay ka samaysay deegaano wilaayada ka tirsan maxamed ciise ayaa warkan faahfaahinaya maamulka islaamiga ah ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee wilaayada gedo ayaa raashin gaarsiiyey dadka ku dhaqan deegaanka taftaagaloy iyo deegaanka golweyn labadaba hoos yimaada degmada luuq ee wilaayada islaamiga ah ee gedo waxaa sidii loogu talagalay uga faa'iidaystay raashin qaybintan toddoba boqol oo qoys oo isugu jira masaakiin iyo fuqaro kuwaasoo la siiyey raashinka noocyadooda kala duwan sida bariiska burka timirta iyo saliid qaar ka mid ah oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay aad ugu baahnaayeen islamarkaana ay sugayeen deeq raashin oo sidaan oo kale ah magaca ku bilow maxamed ibraahim tagale kooran maanta maxaa lagu siiyey raashin waxaa la siiyey laba gasocoo caane iyo iyo laba saddex loo saliide iyo haaf bure haaf bariis haaf sokore kartoon waxaa siiyey xarakada mujaahidiinta al-shabaab maxaa ugu duceynaysaa marka madaxooda allah kor ka dhigo oka weli raashin cayn kanoo kartan baa lagu siiyey maya madaxooda kor allah ka dhigo gaalada madaxooda hoos allah mariyo magaca ku bilow maxamed cabdikariim macalin taftagale maanta maxaa lagu siiyey maanta waxaa la siiyey raashinkan oo haaf sankore iyo haaf baabure iyo haaf bariis iyo laba gasaac oo canlide laba saddex lo oo saliide iyo kartoon tamir eh yaa ku siiyey maxay siiyey xarakada maxaa ugu duceynaysaa maxamudallahi barakayde hadafku ilaahay gaarsiiy leeyihiin dadaan ku ducinaya sidoo kale waxay sheegeen in si nidaam ah ay ku qaateen raashinka weli may raashinkana waa weli ma qaadin waa kama kooda raashinkana qaato waay aad bay u mahadsan yihiin si sharaf loo aday waxay siiyeen oo aad u haboon oo waxay siiyeen kolka aad baan u mahadcelinaynaa wakaa aad baan ugu mahadcelinaynaa markaas si sharafta si noo siiyeen quruxda badan noo siiyeen raashinka aad u qiimo badan ee anaa maanta qiimihiisa aan la goyn karin nooc kasoo iskugu jiro anaa aad baan ugu mahadcelinaynaa magaca ku bilow ibraahim nuurow taftaagalle maanta maxaa lagu siiyey waxaa la isiiyey raashin aye raashinka aye muxuu kale yahay haf bariis ah haf sokor ah waka laba biib aana booro ah waka magaca ku bilow maxamed taftaagalle waay maxaa lagu siiyey maanta maanta waxaa la siiyey haaf bur ah haaf sokor ah haaf bariis ah laba xabo aan boor ah laba sadiil oo saliid ah kortoon tamar ah intaasaa la siiyey maamulada islaamiga ah ee ka dhisan wilaayaadka islaamiga ah ayaa garab istaaga dadka masaakiinta ah kuwaasoo gaarsiiya gurmado isugu jira raashiin daawooyin iyo wixii la mid ah warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga ah alfurqaan duurnimadan waa inaga inta